بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aadnoo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareegga shanaad wadahadalla u dhexeeya dowladda lubnaan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda oo ka furmaya magaalada washington iyo maraykanka oo gadaal ka riixaya qorshe lagu doonayo in hubka looga dhigo ururka isugu yeeray xisbullah iskugeynta heshiiskii iiraan iyo maraykanka ee shan iyo tobanka bishan dhacay iyo wadahadalladii xalay ee switzerlan ma dhammaadka dagaalka mise bilowga caqabad cusub oo uu trump wajahayo dowladda yukrein oo muddo kooban ku burburisay halbowlayaasha tamarta ee dowladda ruushka lana soo baxday awood hor leh xilli mooskow ay ka qeela dhaaminayso weerarada ka dhacaya caasimaddeeda waa kuway shirkadaha la kulmay saamaynta dhaqaale ee ugu xooggan intii ay socotay colaaddii washington iyo dahraan qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii koowaad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacida ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa maalinka beri oo talaada ah magaalada washington ka bilaabmaya wareegga shanaad wadahadallada u dhexeeya dowladda lubnaan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo uu maraykanka dhexdhexaadinayo wadahadalladan ayaana imaanaya iyadoo xabajoojin jilicsan ay weli jirto islamarkaana maamulka gumaystaha yuhuudda uu ku adkaysanayo inuusan si buuxda uga bixi doonin koonfurta lubnaan ujeeddada ugu weyn ee wadaxaajoodyadan ayaana ah in hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka isugu yeeray xisbullah wadahadalladu waxay socon doonaan muddo saddex maalmood ah laga bilaabo saddex iyo labaatanka ilaa shan iyo labaatanka juun waxaana ka qaybgelaya wafdiye amni iyo kuwo siyaasadeed oo ka kala socda lubnaan iyo yuhuudda iyadoo xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu si dhow ula socdo geedi socodka dhinac kastana waxaa ka socda mas-uuliyiin u xilsaaran saxiixa iyo hirgelinta heshiis kasta oo la gaaro ajandaha ugu muhiimsan ee dhinaca amniga waa xoojinta xabadjoojinta iyo dejinta qorshaha ciidamada yuhuudda ay uga baxayaan deegaana ka tirsan koonfurta lubnaan si ciidanka xukuumadda bayruud ay ula wareegaan ammaanka waxaa sidoo kale lagu wadaa in laga wada hadlo sidii hubka looga fogeyn lahaa goobaha lagu heshiiyey si kastaba ha ahaatee weli waxaa jira khilaafyo waaweyn oo ku saabsan cidda kormeeraysa fulinta heshiiskan lubnaan waxa ay doonaysaa in howshaas ay maamulaan ciidamada qaramada midoobay ama guddi uu hogaaminayo maraykanka halka yuhuudda ay ku adkaysanayaan in la sameeyo guddi amni oo labada dhinac oo si toos ah u wada shaqeeya arrintan ayaana weli ah caqabadda rasmiga ah jirta dhinaca siyaasadda wadahadalladu waxay diiradda saarayaan dhismaha xidhiir siyaasadeed oo u dhexeeya labada dhinac maraykanka waxa uu soo jeediyey qorshe qayaxaya ixtiraamka madax bannaanida lubnaan iyo sidoo kale kan maamulka gumaystaha yuhuudda ilaalinta xuduud beenaadyada iyo in labada dhinac ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo khatar gelin karta amniga midba midka kale wareeggan cusub waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore inuu ku soo beegmayo xilli ay socdaan wadahadallo kale oo u dhexeeya maraykanka iiraan kuwaasoo ka dhacaya switzerlan wararkuna waxa ay sheegayaan in horumar laga sameeyey kulamadaasi waxaana la rumaysan yahay in natiijadooda ay saameyn ku yeelan karto dadaalada lagu doonayo in lagu soo abjiro dagaalka ka socda lubnaan falanqayaal badan ayaa aaminsan in maraykanka iiraan ay hadda danguud ka leeyihiin in dagaalka lubnaan la joojiyo washington waxa ay doonaysaa inay yarayso khilaafka bariga dhexe halka iraan ay muddaanta siinayso dib u dhiska iyo xasiloonnida taasoo sare u qaadaysa rajada laga qabo in wadahadalladu ay midho dhalaan sida ay aaminsan yihiin khubarada qaar inkastoo rajo laga qabo in heshiis la gaaro haddana caqabadda ugu haddana caqabadda ugu weyn weli waa diidmada maamulka gumaystaha yuhuudda ee ku aadan in si buuxda uu uga baxo dhulka ay ka haysato koonfurta lubnaan ilaa arrintan xal laga helo ayaana lagu warramayaa inay adkaan karto heshiis dhammaystiran oo labada dhinac dhex mara بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضدت في مجاريها
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa iskugeynta heshiiskii iiraan iyo maraykanka ka dhex dhacay shan iyo tobankii bishan iyo wadahadalladii xalay ka qabsoomay switzerland ma dhammaadka dagaalka mise bilowga caqabada cusub oo uu wajihi doono trump warbixin ay si wadajir ah u baahiyeen wargeysyada washington post newsweek iyo new york times ayaa looga jawaabayaa su'aashan waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay inkastoo madaxweynaha maraykanka donald trump uu heshiis la gaaray iiraan islamarkaana uu warbaahinta la taagan yahay in uu ka gaaray guul taariikhi ah haddana waxaa furmay bog cusub oo ku saabsan xiisadda bariga dhexe waana marka la isku daray heshiiskii dhacay shan iyo tobankii bishan iyo wadahadalladii xalay ka qabsoomay gudaha switzerland waxay warbixintu leedahay falanqayaasha ameerikaanka ah ayaa qaba su'aalo badan oo ay ka mid tahay yaa faa'iido dhab ah ku qaba heshiiskan dhacay ma iiraan mise maraykanka waxayna yidhaahdeen xaqiiqa marka laga hadlo maraykanka ayaa ah midka guuldarrada ku qaba heshiiska iiraan islamarkaana ka tanaasulay waxyaabo fara badan oo markii hore dagaalka uu u galay waxay majalladahan dhammaantood yidhaahdeen waxaa la isku waafaqay in heshiiskii shan iyo tobankii bisha dhacay iyo wadahadalladii xalayba aysan xallin marnaba arrimihii ugu muhiimsanaa ee dagaalka maraykanka uu u galay taasi beddelkeed waxa uu dib uga gurtayba trump arrimo fara badan oo markii hore uu ka haystay gobolka bariga dhexe waxyaabaha ilaa hadda aanan xalka laga gaarin maraykankana aanan u rumoobin waa barnaamijka nuyukleerka iiraan oo washington ay doonaysay in ay gebi ahaantiisa burburiso sidoo kale gantaallada baalistiga ah ee tehraan ilaa hadda lagama gaarin wax xalla taasi beddelkeedba waxaa dagaalkan uu maraykanku galay uu ka dhexlay in mugdi uu gala saamayntii uu ku lahaa gobolka arrimahan ayaana maamulka trump waxay gelinaysaa ayay warbixintu tidhi imtixaan adag oo bilaha soo socda ah wargeeska new york times waxa uu dhankiisa xusayaa in ilaa afar bilood oo dagaal ah kadib aysan wax badan iska beddelin xaaladda dhabta ah ee gobolka barnaamijkii niyukleerka iiraan lama burburin ayay warbixintu tidhi gantaalladii baalistiga ahaa ee tehraanna lama joojin halka kooxaha iiraan ay taageerta ay weli yihiin awood saamayn xooggan ku leh gobolka tehraan ayaana xalay meel adag ku soo xirtay arrinta maleeshiyaadkeeda xisbullah iyadoona sheegtay in haddii ay la kulmaan wax weerar ah oo ka dhaca gudaha lubnaan ay qaadi doonaan ka tehraan ahaan tallaabooyin milatari sidaasina uu ku burburi doono wax weliba oo is-afgarad ah ee ay gaareen washington iyo tehraan sidoo kale waxay warbixintu tiri iiraan waxay wakhti xaadirkan awood u yeelatay in muhiimadda cusub ay siiso marimbiyoodka hormus oo dunida uu uga gudbo qayb weyn oo ka mid ah shidaalka iyo gaaska intii uu socday dagaalkan ayuu wargeeska new york times waxa uu yidhi tehraan waxay ku baraarugtay arrin markii hore ay falanqayaashu sheegeen in aysan dareensareen oo ah in marimbiyoodka hormus ay u adeegsan karto cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale iiraan sidoo kale wuxuu heshiiskan cusub siiyey faa'iidooyin dhaqaale oo waaweyn halkii bulshada ameerikaanka ah iyo kuwa sahaynaduba ay u durbaangaraacayeen in iiraan dhaqaale ahaan la dhufaano islamarkaana la rido gebi ahaanba maamulka tehraan wargeeska washington post waxa uu sheegayaa dhankiisa in donald trump maanta uu haysta keliya awood cadaadis oo ka yar tii horay uu u haystay inta dagaalka uusan la gelin iiraan iiraanna dhankeeda waxay dagaalkan ku baratay adkaysi siyaasadeed iyo mid milatari dhanka kale waxay warbixinadu yidhaahdeen heshiiskan waxa uu sii kala fogeeyey washington iyo talaabiib maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana qar u saaran in uu ka dhaco taraankii ay wada saarnaayeen isaga iyo maraykanka dhanka gudaha marka laga hadlayo waxaa lagu warramayaa in maraykanka ay ka dhex jiraan cadaadisyo xoogan oo uu trump wajahayo ra'yi ururin la sameeya ayaana muujisay in boqolkiiba konton iyo siddeed ay dadka Ameerikaanka ah aaminsan yihiin in dagaalka Iiraan lala galay uu ahaa go'aan khaldan. Sidaasi daraaddeed ayaa warbixintu waxay tiri gunaanadkii heshiiska Trump uu ku tilmaamayo guul istiraatiiji ah oo uu ka gaaray Iiraan waxa uu isku beddelay caqabad cusub. Arrimihii sababay dagaalka weli lama xallin, waxaana bilaha soo aadan si haddah loo wada sugayaa in heshiiskan uu noqdo mid waara ama in uu isku beddeli doono maran cusub oo ku dambeeya dagaal kale oo qaraar. haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa ukrain oo muddo kooban ku burburisay halbowlayaashii ruushka marka laga hadlayo dhanka tamarta lana soo baxday dardar hor leh haddaba maxaa ka socda gudaha moscow iyo gobollada kale ee muhiimka ah ee ruushka wargeysyada washington post iyo wall street journal ayaa baahiyey warbixintan waxayna diiradda saaraysaa maalmihii ugu dambeeyey ukrain oo qaaday tallaabooyin ay ku beegsatay kaabayaasha muhiimka ah ee ruushka waxaana lagu bilaabay maalmihii u dambeeyey ukrain waxay sare u qaaday weerarada ay ku beegsanaysa gudaha ruushka gaar ahaan xarumaha tamarta iyo warshadaha sifeeya shidaalka ee lafdhabarta u ah dhaqaalaha iyo awoodda milatari ee moscow waxayna kiyef markan diiradda saaraysaa sidii ay ku burburin lahayd goobaha shidaalka ruushka baqaarada kaydka tamarta iyo warshadaha sifeeya saliidda weerarkii ugu weynaa ayaa dhacay bartamihii bishan aynu ku guda jirna ee juun kadib markii diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee ukrain ay garaaceen warshadda ugu weyn ee sifaysa shidaalka ee ku taalla caasimadda moscow waxay warshaddan bixisaa qaybta ugu muhiimsan ee shidaalka caasimadda iyo sidoo kale garoomada diyaaradeed ee ruushka waxayna weeraradan sababeen dab xoogan iyo hakad ku yimaada qaybo badan oo ka mid ah wax soo saarka warshaddan weerarkii kaasi ka dambeeyey ee saamaynta lahaa waxaa lagu qaaday warshadda sifaysa shidaalka ee saratof ee ku taalla webiga folga dowladda ukrainna waxay sheegtay weerarkan kadib in warshaddan ay dowr muhiim ah ka cayaarta sahayda shidaalka ee ciidamada ruushka dab ballaaran ayaana ka kacay goobtan kadib markii ay haleeleen diyaarado dronis ah gaar ahaan kuwa isqarxiya sidoo kale ciidamada ukrain ayaa beegsaday xarumo shidaal iyo saldhigyo ay maraan dhuumaha saliidda kuwaas oo ku yaalla gobollo kala duwan qaar ka mid ah xarumahaas ayaana ahaa kuwa halbowlow ah dowladda ruushka wall street journal waxa uu dhankiisa sheegay in weeraradan ay hakadgeliyeen in ka badan boqolkiiba labaatan awooddii sifaynta shidaalka ee ruushka waana markii ugu horreysay tan iyo bilowgii sannadkan oo hakad intan la-eg ay ku yimaadaan warshadaha sifaynta shidaalka ruushka haddaba falanqayaasha ayaa aaminsan in saddex arrimood ay ukrain u suuragelinayso in ay fuliso weerar noocan ah waa tan koowaadee horumarin weyn oo ay ku samaysay kiyef awooddeeda daronisyada jara masaafooyinka dhaadheer ee keligooda fulin karaa howlgallada milatari tan labaad ayaa ah in kiyef ay awood u yeelatay in si saxan ay u aqoonsato bartilmaameedyada muhiimka ah taasoo ay ku dhibanayd bilowgii dagaalka tan saddexaadna waa baaxadda dhulka ruushka oo adkaynaysa in nidaamyada difaaca moscow ay awood u yeeshaan in ay xakamayn ku sameeyaan diyaaradaha doroniska ee beegsanaya goobaha tamarta gunaanadkii mas-uuliyiin yukrainiyiin ah ayaa sheegay in ujeeddada weeraradan aysan ahayn keliya in la burburiyo xarumaha tamarta moscow balse sidoo kale ay tahay in la yareeyo dakhliga shidaalka ee maalgelin ahaanta ay u hesho dowladda ruushka sida muuqatana kiyef waxay dagaalkii ka wareejisay furimaha hore iyadoona u tallaabisay dhanka xarumaha dhaqaalaha ee ugu muhiimsan gudaha ruushka taasoo cadaadis cusub kremlin ka saaraysa guud ahaana dhegaystayaal waa inageyntaa xubinta aan markana dib ugu laabanna dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag imminkan waxaad ku soo dhowaataan xalqada koowaad ee kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacida oo lagu akhrinayo silsiladda dhegeysiga dhigaalada waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen mucaad
سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم الرجال
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama al-kutub al-masmuuca oo sannadkan cusub aan ku daahfuri doonno kitaab cusub oo aan idinkugu talagalnay inaad ka heshaan taariikh qisas iyo dhacdooyin soo maray taariikhda haddii uu allaah ka raalli noqdo waxaan sannadkan akhrin doonnaa kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacida oo ka mid ah kutubta ugu saameynta badan ee laga qoray taariikhda jihaadka mucaasirka ah si gaar ah taariikhda tandiimu qaacidat aljihaad kitaabkan waxaa qoray sheekh ibraahim axmed maxamuud al qawsi oo ku magacdheer khubeeb assuudaani oo ah rugcaddaa iyo halgamaa waayajoog ah wuxuu si xeel dheer uga faalloonayaa taariikhda faca weyn ee tandiimka laga soo bilaabo dhagaxdhiggii hanaqaadkii iyo sida uu ugu fiday daafaha dunida shadaraad min taariikhi alqaacida wuxuu kuu celinayaa xusuus fog iyo zaman taariikhi ah oo soo maray taariikhda muslimiinta isagoo kuu suureynaya mashaahid ay naadir tahay maqalkeeda waana ruwaayad dhab ah uu werinayo markhaati la soo noolaaday tafaasiisheeda muuqata iyo midda dahsoonintaba waxay sheekadiisu ku dul wareeganaysaa jiilkii koowaad ee ra'sumaalka u ahaa jihaadka iyo hogaamiyaashii daacadda ahaa si gaar ah qaa'idkeedii halyeyga ahaa shahiidul umma abi cabdilaahi usaamat bnilaadin taqabalahu llah iyo kawaadirtii ka dambaysay ee hadda iyo horraanba xambaaray risaaladan sheekh khubeeb assuudaani wuxuu xusuus qorkan si dhammaystiran ugu soo bandhigayaa maraaxishii uu soo maray jihaadka casriga laga soo bilaabo jihaadkii lala galay suufiyeedka dhaqdhaqaaqii ururka ee suudaan iyo howlihii ay alqaacida halkaasi ku soo agaasintay lagu keeno ka soo noqoshadii sheekh usaama ee suudaan marka ay dhagahaadu maqlaan shadaraad min taariikhi alqaacidah waxaa laga yaabaa inay maskaxdaadu si dhaqsaha u sawirato taariikhda ururka alqaacida laakiin ka hor intaan eraygan loo adeegsan siyaasadda iyo taariikhda wuxuu leeyahay asal luqadeed oo aad u facweyn kaas oo xambaarsan macno ka duwan midka maanta loo yaqaano haddii aan dib u raacno asalka erayga ama asluluqaha shadaraad waa jamac mufradkeeduna waa shadrah reer miyigii carabta waxay eregan u isticmaali jireen gaballo dahab ah oo ku dhex firdhisan ciidda ka hor intaan la dhalaalin wuxuu ahaa erey astaan u ah wax kasta oo yar misna qaali ah muddo kadibna weriyaasha iyo qorayaashu waxay bilaabeen inay u adeegsadaan si sarbeeb ah marka la yidhaahdo shadaraad qoraal ahaan looma jeedo dahab ee waxaa loo jeedaa xigmado ama dhacdooyin taariikh ah oo aad u qaali ah laakiin si kooban loo soo xushay haddii aan u guda galno akhrinta buugga wuxuu ugu horrayn allaha dhowre sheekh khubeeb assuudaani ku dahfurayaa hibayn kitaabkan waxaan u hibaynayaa halyeeyada sida dhabta ah ugu istaagay difaaca diinta islaamka mid waliba kaalintii uu ka qaatay jihaadka iyo dhiiragelinta ummadda muslimka ah ugu horrayn amiirka mu'miniinta mulla cumar allaha u naxariistee mulla cumar wuxuu ahaa halyeygii dib u qoray taariikhda islaamka oo uu allah ku soo celiyey sharafkii cisigii iyo karaamadii ummaddan wuxuu casharro lama ilaawaan ah u dhigay culimmada qunyar socodka ah hoggaamiyeyaasha baadida ku taagan iyo kuwa u janjeera dhanka tanaasulka wuxuuna ku aastaysnaa ad adeyg ismaquunin la'aan iyo nafurid go'aamadiisu waxay cabsi xoog leh ku abuuri jireen juyuushta kufriga wuxuuna u muujiyey adduunka wax ay ka dhigan tahay ragannimada dhabta ah marka la joogo goobaha dagaalka wuxuuna si geesinimo leh ugu dhawaaqay inuu ka soo horjeedo maraykanka oo uu u arkayay inuu yahay hubalka casrigan marka xigta hogaamiyaasha jihaadka oo ugu horreeyo sheekh usaama tibnilaadin allaha u naxariistee sheekh usaama wuxuu ahaa halyeygii horreeyey ololka dagaalka hoos u riday sumcaddii iyo kibirkii maraykanka kuna weeraray gudaha dalalkooda wuxuu ahaa amiirkii dhadhansiiye gaalada xanuunka ay leedahay dhimashada iyo qaraarkeeda taariikhdana ku diiwaan geliyey ceebta u gashay safaxaadka madow sheekh usaama wuxuu huray wax kasta oo uu jeclaa hanti wakhti iyo nafba si uu ugu heeliyo diinta alleh iyo ummadda muslimka ah kitaabkan waxaan sidoo kale u hibaynayaa ragga ku jira safafka hore ee jihaadka kuwaas oo dhulka u yahay gogol ay ku jiibsadaan cirkana ka yeeshay saqaf waa haliyeyada u istaagay difaaca diinta wakhti ay yar tahay cid u istaagta waana kuwa har iyo habeen u taagan fashilinta shirqoollada saliibiyiinta iyo wakiiladooda maxalliga ah iyaga oo difaac adag kaga jira dhufaysyada ugu adag ee islaamka halkan qoraagu wuxuu ku soo gudbinayaa taqhriid uu leeyahay sheekh abi moxamed almaqdasi taqhriidkuna waa bogaadin ama dhiirigelin marka si kale loo yidhaahdo waa marka qoraagu uu culimmada ama dadka aqoonta leh ee caanka ah u bandhigo qormadiisa kadibna marka uu soo akhriyo caalimka ama aqoonyahanka uu dhiirigeliyo ama bogaadiyo kitaabka sidaasna waxaa qabuul ku yeesha kitaabka maadaama uu bogaadiya shakhsi sumcad ku dhexlay bulshada ama caan ah inta badanna takhriidka waxaa la geeyaa qaybta hore ee kitaabka haddaba takhriidka sheekh abu moxamed almaqdasi wuxuu ku bilaabanayaa sida tan markii aan akhriyey kitaabka walaalkeen qaaliga ah mujaahidka geesiga ah ibraahim axmed maxamuud alqawsi khubeyb ee ciwaankiisu yahay shadaraad min taariikhi alqaacida waxay safaxaadkiisa dib iigu celiyeen xusuuso aad u qoto dheer oo ku aadan wakhtiyo qiimo badan oo aan ku soo qaatay goobta uu sheekhu ku xusay kitaabkiisa islamarkaana uu taariikhdooda qoray wuxuu kitaabku dib iigu celiyey xusuusta walaalo aan jeclaa mujaahidiin geesiyaal ahaa culimmo daacad ahaa iyo ducaad hal adeeg ku suntanaa oo aan dhammaantood la kulmay kuwaas oo aan la qaatay wakhti ka mid ah noloshoodii jihaadiga ee ku dhisneed cisiga iyo sharafta laga bilaabo buuraha dhaadheer jabhadaha godadkii dagaalka ilaa xeryaha tababarka ee dalka afghanistaan waxaan kale oo aan xusuustay intaan akhrinayay kitaabkan waayo aragnimadii aan ka soo maray magaalada bishaawar gaar ahaan hoygii aan ka degganaa xarumaheedii waxbarashada iyo mashaariicdii jihaadka ee aan wax ka soo qabtay intaan ku sugnaa walaalihii aan maalmahaas isla soo rafiiqnay intooda badan waxay u rixlaysteen xagga allaah oo waxay ku baxeen dariiqii xaq ahaa ay qaadeen halka qaar yar ay weli sugayaan markii aan akhriyey magacyada raggii caanka ahaa ee ay ka mid ahaayeen hoggaamiyaasha macallimiinta iyo mujaahidiinta waxaan dib u milicsaday kulamadii aan isla qaadannay xilliyadii aan ku wada sugnayn xeryaha iyo dagaalladii aan kala qayb galay markii aan gaaray safaxaadka uu shiikhu ku xusay magacyada xeryaha tababarka sida sada alfaaruuq jaawar jihaadwaal oo aan wax ku bartay ku tababartay booqdayna qalbigayga waxaa gilgelay xusuusta macaan iyo hami aad u weyn oo aan u hayo maalmahaas taariikhiga ah ee aan la iloobi karin waxaan sidoo kale xusuustay intaan rogrogayay bogagga kitaabkan barafka buuraleyda jaaji xeerada alcariin iyo alma'sadah iyo kulaylka daran ee mararka qaar ka jira dalka afghanistaan waxaanan qalbigayga ka go'i karin xusuusta webiyada buuraha dhaadheer iyo kaymaha cufan ee dalkaas halkaas oo aan marar badan walaalo ku aasnay kuwaas oo ku noolaan jiray xaalad qurbo ah kuna geeriyooday dhulka cisiga iyo sharafka iyaga oo qurabo ah kitaabkani wuxuu mudan yahay inuu noqdo marjac wax laga barto si looga helo waayo aragnimo looga fogaado khaladaadkii dhacay loogana dhisto faham dhab ah oo ku qotoma waayo aragnimada laga dhaxlay maalmihii soo maray jihaadkan waa inaan ku ekaan oo keliya qorista taariikhda balse aan ka soo saarnaa cilmiga xigmadda iyo waayo aragnimada si aan uga faa'iidaysanno khibradaha ku jira u fallaanqayno go'aannada iyo mowqifyada ay mararka qaar qaateen hoggaamiyaasha jihaadka culimmada diinta islaamka una uruurino midhaha ka soo baxay dhacdooyinkaas anigu waxaan horay uga qoray arrintan kitaab gaar ah kaasoo aan u arko inuu yahay dhaxal aan ka miiray khibradahaas kordhinaya aragtida mujaahidka una oggolaanaya inuu faa'iido helo waxna ku kordhiyo guulihiisana xoojiya oo kobciyo halkii uu mar kale ku noqon lahaa khaladaad uu horay u galay waa iska caddahay inaan isku waafaqi karno aragtiyo badan iyo fallaanqaymaha kala duwan ee kitaabka dhexdiisa ku jira waayo ileeska aan wax ku aragno waa hal mid haddii ay jiraan waxyaabo yaryar oo kala duwanaansho keena taasi waa dabeecadda fiqiga ijtihaadka iyo fahamka dhabta ah ee waayo aragnimada waana mid ka mida aqoonta ugu qiimaha badan ee uu u baahan yahay daaciga iyo mujaahidka dhabta ah kitaabkan uu qoray sheekh khubeeb waxa uu xambaarsan yahay wax ka badan taariikh wuxuuna akhristuhu ka dhaxli karaa waayo aragnimo casharro cibar faa'iidooyin iyo khibrado qiimo leh waxaana alla weydiisanayaa inuu ka dhigo mid laga faa'iidaysto oo keed u noqdo camalka jihaadka mujaahidiintana u iftiimiya dariiqa toosan
سجلي مجداد رجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صاحب halkan ayaan ku joojinaynaa xalqada koowaad ee taxanaha alkutub almasmuuca ama dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikhi alqaacidah waxaa inoo ballanah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonna insha allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يذكرون الله مع الله في حل وحرم وين ما حلوا على وضح النقا طيب وكرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم شوفهم شوف الحياة بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballannaha inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى